madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa khudbad uu xalay u jeediyey shacabka maraykanka uga digay in sinaanta iyo dimuqraadiyadda maraykanka ay khatar ku jirto biden ayaa ku sifeeyey madaxweynihii isaga ka horreeyey ee donald trump iyo taageerayaashiisa gaarka ee huwan halkudhigga mar labaad ka dhig amerika mid weyn kuwo halis ku ah dimuqraadiyadda iyo mustaqbalka maraykanka madaxweyne biden oo khudbad toos looga daawaday telefishinada maraykanka xalay fiidkii ka jeediyey magaalada philadelphia ee gobolka pennsylvania oo ah gobolka ay ku dhalatay dimuqraadiyadda maraykanka ayaa si aan leexleexad lahayn u weeraray taageerayaasha jamhuuriga gaar ahaan kuwa daacadda u ah donald trump biden ayaa ku shaabadeeyey taageerayaasha trump xagjirnimo wiiqaya dimuqraadiyadda dhaqanka u ah maraykanka isagoo yidhi donald trump iyo taageerayaashiisa jamhuuriga ee ku taagan mabda'a ah mar labaad maraykanka ka dhig mid weyn waxa ay matalaan xagjirnimo khatar ku ah aasaaskii hore ee jamhuuriyaddeenna wakhtigan aan halkan taaganahay sinaanta iyo dimuqraadiyadda weerar ayaa ku socda ayuu yidhi madaxweyne jo biden khudbadan oo u muuqata mid bilow u ah ololaha doorashada xilliga dhexe ee koongareska ee dhacaysa bisha nofembar ayuu madaxweyne biden ku biiriyey codbixiyaasha inay iska diidaan kuwa wiiqaya dimuqraadiyadda biden oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in shacabka maraykanka ay hortaalo laba arrin midood kuwaasoo kale ah inay horey u socdaan ama ay dib u laabtaan isagoo yidhi muddo fog waxaan nafteenna u sheegaynay in dimuqraadiyadda maraykanka ay ammaan tahay laakiin sidaas ma aha waa inaan difaacnaa dimuqraadiyadda islamarkaana dhammaanteennu istaagnaa ilaalinteeda taasi waa sababta aan caawa u weydiisanayo ummaddeenna inaan gacmaha isqabsanno una midowno hal hadaf oo keliya oo ah difaacidda dimuqraadiyaddeenna si kastoo aan u kala duwannahay haddaba maxaa xilligan ku soo beegay in madaxweyne biden uu eedo kulkulul khudbadiisii xalay ugu jeediyo donald trump iyo taageerayaashiisa xisbiga dimuqraadiga ayaa weydiiyey maxamed sheekh xuseen oo ka faallooda arrimaha maraykanka kuna sugan gobolka virginia ee duleedka washington
madaxweynaha waxaa ku soo beegay waa run way jirtaa inuu weeraray dad ka mid ah xisbigii dad ka mid ah xisbiga republicaanka oo raacsan madaxweynihii hore madaxweyne trump inuu weeraray oo u arkay inay yihiin dad khatar ku ah dimuqraadiyadda maraykanka marka hadalka waxa kusoo beega waxaa waaye laba bilood ayaa ka dhiman doorashooyinkii si marka hadalka loo kiciyo dadka dimuqraadiga oo loogu loogu sheego dadkan inay dimuqraadiyadda khatar ku yihiin oo inaad soo baxdaana ood codkiina dhiibataan iyo waxa uu oga duwan yahay xisbiga dimuqraadiga oga duwan yahay xisbiga republicanka khaasatan dadka ku xiran madaxweynihii hore madaxweyne trump oo macnaheeda lagu fasiri karo in madaxweynaha uu leeyahay annagaa dimuqraadiga annagaa waddankan u fiican waa inaad noo codaysaan camal marka taas ayaan anigu u fahmay hadalkiisa dadka qaarna saas ayay u fasirteen
madaxweyne biden ayaa ereyaad adag ku weeraray jamhuuriyiinta waxaana uu ku tilmaamay kuwo aan ixtiraamin dastuurka maraykanka sharciga iyo kala dambeynta iyo rabitaanka dadka haddaba sidee loo arkay ama looga falceliyey khudbadda madaxweynaha ayaan weydiiyey xaashi shaafi oo ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha maraykanka kuna sugan gobolka minnesota
runtii haddaad aad daawanaysay dadka khubarada waaweyn ee waddankan ama ha noqdo xisbiga dimuqraadiga ama kuwa independentiga ah ama kuwa republikaanka ah si kala duwan bay usoo dhaweeyeen hadalka sida dimuqraadiga dadka ah ama kuwa independentiga aan labada qolo midna ahayn way soo dhaweeyeen waxayna yidhaahdeen waa mid loo baahnaa inuu hore u sameeyo ah inuu kala saaro republikaanka dhexdooda oo ah dhulka taageersan trump oo ah niman jecel ama inay keligood ku noolaadaan waddankan aanaysan ahaanin sida ay waxu sheegayaan sida saxa ay tahay waddankan la wada leeyahay wuxuuna xoogga saaray midnimo wayna ku raaceen kuwa republikaanka waxay yidhahdeen waxaa badan hadda anta uu madaxweynaha jeediyey waxay kala geenaysaa bulshada laakiin siday u badantay bulsho weynta maraykanka waxay soo dhaweeyeen warbe hadalkii madaxweynaha oo ahaa in loo baahnaa inuu ka hadlo trump iyo kuwa raacsan inaysan dan ugu jirin waddanka
markii aada rogrogto halista uu madaxweynaha ka digayo dimuqraadiyadda ku wajahan ma kuu muuqataa intay la eg tahay
runtii waa noo muuqataa haddaad dib u fiiriso bishii january lixdeedii sanadkii tegay labada kun iyo labaatan iyo kooga dhacdadii ka dhacday kabitaalka wadankan meesha looga taliyo oo ah fadhiistaan xildhibaanada wadanka oo uu dhex fadhiyo weliba madaxweyne ku-xigeenka wadanka ayaa waxaa lagu qaada weerar waa taariikhda maraykanka midaan dhicin dimuqraadiya dimuqraadiyadiisii in toos loo ataago marka cabsi weyn ayaa jirta oo ah weliba ka imanaysa siduu asagana arrinkiisa maanta ku dhuftay qoladan xag jirka ah ee cadaanka weli u badan oo cadaanka xag jirka ah oo aan ogoleyn qof kale iyo fakar kale inay tooda shaqaysa maahane runtii cabsidaasna waa cabsi xataa republikaanka qaar badan oo kamid a kuwa moderatka layidhaha madaxdhexaadka ay qabaan waanan aaminsanahay cabsi weyn inay jirto oo runtii wadankan dhib weyn iyo dhaawac weyn gaarsiin karta bulsho ahaan dhaqaale ahaan iyo xataa dimuqraadiyadiisii oo dhaawac weyn kasoo gaaray lixdii january haddana cabsi weyn laga qabay hadda waxaa tusaale ahaan ku ah weerarkii ama baaritaankii ay sameeyeen f b i da ay ku sameeyeen guriga madaxweynihii hore trump documentiyada ay ka heleen ma aysan ahayn documentiya oo loo baahnaa inay gurigiisa yaalaan oo ahaa wadanka inuu lahaa marka tan waxay kutusaysaa inay kuwo badan ay ku raacsan yihiin waad ogtahay baaritaanka markuu dhammaaday isla habeenkii ay weerareen gurigiisa habeenkiiba waxaa isku soo bax ku sameeyey kuwa asaga raacsan oo weli u jeeda khalad inuusan gelina aaminsan weli inuu madaxweyne wadanka yahay marka cabsi weyn baa jirta wadanka oo aan aniga barsulan aaminsanahay iyo dadka daraskiila ah ama ila degan deegaanka iyo gebi ahaan sidaadka tirada badan ee maraykanka ee aaminsan yihiin dimuqraadiyadan weerar ay ku tahay dhacdooyinkii dhacay madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa la saadaalinayaa inuu isu soo sharaxi doono xilka madaxtinimada doorashada sanadka laba kun afar iyo labaatanka arrintaasoo cabsi weyn ku haysa dimuqraadiyiinta trump waxa uu qorsheynayaa in dhammaadka toddobaadkan uu khudbad ka jeediyo gobolka pennsylvania oo ah halka uu ku dhashay madaxweynaha maraykanka jo biden